دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada gadow hiiraan jubbooyinka iyo bakool diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa dad rayida ku duqeeyey magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud iyadoona la baahiyey sawirrada duqaynta madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga adkaan karin dagaal militari oo keliya walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa in ka badan soddon iyo kow kun oo dollar gaarsiisay qoysaskii waxyeelada iyo dhibaatada ay ka soo gaartay duqayntii dhowaan diyaaradaha dowladda kenya ay ka geysteen degmada ceelcaddee askarta dowladda federaalka ee ku sugan magaalada galcad ee gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya cidlo baahsan kadib markii shacabkii halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen hogaamiyihii maleeshiyaadka murtisaqada xisaamul amni ee dalka yemen ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha waddankaas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ka fuliyey gobollada gadow hiiraan jubbooyinka iyo bakool ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xarunta w f b ee degmada garbaharey ciidamada halkaa ku sugan ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay lagu weeraray garbaharey inta uu la egyahay dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda muudna weyn ee magaalada beledweyne dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka bokoolna sidaas oo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa saldhig ku yaala degmada xudur diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa dad shacaba ku duqeeyey magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud iyadoona la baahiyey sawirada dadka ay waxyeeladu soo gaartay waxaa ka warramaya maxamed daahir calasow laba diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka ayaa shalay gelinkii dambe madaafiicii rasaas ku garaacay degmada galhareeri oo ka mid ah gobolka galgaduud duqaynta ayaa waxaa ku waxyeeloobay dad shacab ah oo carruur u badan kuwaas oo sawirradooda lagu baahiyey baraha internetka mid ka mid ah waxgaradka degmada galhareeri ayaa sheegay in duqaynta ay sababtay dhimashada wiil saddex sano jir ah oo lagu magacaabi jiray cubayd cabdifataax siciid dheere iyo dhaawaca sagaal qof dadkii ay waxgaarsiiyeen waxaa waaye sagaal qofood oo dhaawac ah iyo hal cunug oo saqiir ah saddex sano jir ah cunugaasna wuu ku shiiday dadkuna wuu yaqaanin saddex cunug waa isla dhalatay isku qoys hooyo aabbaa dadkii dhalaya xamar jooga waxaa la yidhaahdaa saddexda ugu horreyda isku qoysa malyuun salaad xaashi cimraan salaad xaashi maqsuud salaad xaashi saddexdaas waa isku hal qoys cabdulaahi maxamed xusaan waa qoys kale muxsin macalin mahdi waa saddex cunug hal meel ku dhaawacmatay niciimo macalin mahdi waa isla dhasheen yaxye macalin mahdi waa isla dhasheen saddex iyo saddex waa isla dhatay midna waa gooni faadumo macalin mahad ayadana waxaa waaye xaafaddeedii nasteexo xusaan cumar ayadana sidoo kale gabar waay lugay ka jabtay cubayd cabdifataax asagana waxaa waaye cunugga saddex jirkaa meesha ku shahiiday diyaaradaha duqaynta geysta ayaa beegsaday guryo ay shacab degan yihiin iyadoo waxgaradka magaalada ay beeniyeen sheegashada dowladda ee la xidhiirta in la duqeeyo xarumo ay leeyihiin xarakatu shabaabulmujaahidiin waalidiinta dadka waxyeeladu ay gaartay iyo qaar ka mid a dadka ku dhaawacmay duqaynta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen anigoo jooga degmada galhariiri maanta waxaana duqeeyey diyaarad ah maraykanka waxaa meeshaani waxay gaareen wiil yaroo laba iyo toban sano jira ilaahay subxaana wa tacaala hadda dhaawac badwa alla u yasiray waxa maanta annaga nagula haystana waa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa wax kale maanta naguma haysto mustaaxa xasan cumar waa ina duqeeyeen aniga hadda jiliba kala go'an gaalo maraykan ah iyo murtadiin shabaab ma ihi dad shacabuna iska nahay xaafadaydaa ku jiray gurigaygaan ku jiray igu duqeeyeen laba ayaa ku soo dhacday midkii labaada aniga hadda jilib iga haleelay umul ayaan ahaay si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa qayb ka ah oo ku dabafeelaya weerarada aan bartilmaameedka lahayn ay diyaaradaha maraykanku ka geystaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya beesha murugsada ee degta galhareeri ayaa dowladda ku eedeysay in si gaar ah ay u beegsanayso beesha oo dhowaan ku goodisay inay iska difaaci doonto weerarada gardarada ah ee dowladdu ku doonayso inay ku weerarto dhulka ay beeshu ka degto galgaduud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale ku celiyey inaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga adkaan karin milatari oo keliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd xasan sheekh maxamuud oo magaalada dhuusamareeb shir kula yeeshay wasiirada maamulka galmudug ayaa jeediyey khudbad uu horey uga jeediyey dalka maraykanka oo uu eedeymo ugu jeedinayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si cad u sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin dagaal milatari oo keliya shabaab inaan milatari bas dagaalkiisa aanu ku filnay inaan noo soo baxnay oo loo baahan yahay forontiyo kale oon milatari ahayn in lagu furo xasan sheekh ayaa sidoo kale xubnaha uu la shirayay ku tuuray hadal uu ugu muujinayay inay dhexdooda islu goynayaan dhanka kalena ka baqayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab annaga inaan go-aan gaarno cabsida kala aaminbaxa isxagaalgaadka maxaanku irahdaa hoos iska fiirinta kagabashada kudhicid la-aanta waxaanoo dhan waxyaabaha dabarka lagu ahoo lugaha naga haysta wa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddadii uu khudbaynayay ahaa nin ka duwan sidii hore ee lagu yiqiin wuxuuna khilaafay shuruudaha u degan nidaamka khudbad jeedinta isagoo kaamiradaha hor fadhiyey ayuuna sankiisa faraha gelgelinayay walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa in ka badan soddon iyo kow kun oo dollar gaarsiisay qoysaskii waxyeelada iyo dhibaatada oo ay ka soo gaartay duqaymihii dhowaan diyaaradaha dowladda kenya ka geysteen degmada ceelcaddee warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi maamulka islaamiga ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka gadow ayaa wuxuu caawimaadii gargaar deg deg ah la gaaray dadkii ku waxyeeloobay duqaymihii ay diyaaradaha kenya dhowaan ka geysatay degmada ceellacadde wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa lacag gaaraysa kow iyo soddon kun oo doolarka maraykanka waxay gaarsiisay qoysaskii ku waxyeeloobay dhibaatadii kasoo gaartay duqaymihii dhowaan diyaaradaha kenya ay ka geysteen magaalada ceellacadde qaar ka mid ah dhibanayaashii dowladda kenya duqaysay oo ka faa'iidaystay deeqdaas ayaa waxay u mahad celiyeen maamulka islaamiga ah magacayga waa cismaan sheekh cabdulaahi cali ku nool magaalada ceelcadde waxaan hayaa shan kun oo dollar oo loogu talagalay gurigii iyo walaalkay geeridiisii oo tacsiye ah ilaahay waxaan ka baryayaa ciddii bixisay ciddii ka shaqaysay in ilaahay thawaab ka siiyo ajirkooda ilaahay weyneeyo islaamkana ilaahay qaweeyo gaalada ilaahay jebiyo cadowgaa soo jireenka nugu hayay labiyo toban sano duulaanka wax walba oy awoodeen nugu dayay diyaaradaha miig ilaa baalkii daroon helokobter waxayna nugu duqaynin ma lahan aniga oo wakiilka ah hooyadii xaliimo sheekh cabdulaahi oo gurigeedii uu ahaa mid ka burburay runtii waxaan lii dhiibay lacag dhah afar kun oo dollar waxaan ku mahadinaynaa dadka soo dhiibay ee bixiyey iyo dadkii u adimeeyey ee ka soo qaadayba waan u mahad celinaynaa ilahay baa mahad iskale magacayga waa maxamed xasan xirsi ku sugan degmada ceeladde kana mid ah dadkii ay duqaysay diyaaradda waxaa la siiyey lacag saddex kuna la siisay wilaayada islaamiga gado waan u mahad celinaynaa cumar cismaan aadana layihahdaa gurigan ilma agoma iska lahaa lacag saddex kun waa marka islaamka hor allaha ka dhigo gaalada allaha jibiyo khaasatan xarakadana hor allaha ka dhigo si guud waa u mahad celinaya xarakada intii soo aruursay ama intii islaam ay ka imaaday aad baan ugu mahad celinaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee gado oo war ka soo saaray deeqda uu maamulka islaamiga ah ee gado gaarsiiyey shacabkii ku waxyeeloobay duqaymaha dowladda kenya ayaa waxay dadweynaha uga digeen dhagaraha ay shisheeyaha u maleegayaan ummadda soomaaliyeed taasoo ay ka mid tahay in duqaymo loo geysto dhanka kalena looga gacan haatiyo xeryo ay ku ootaan cadowgaasna sidaan isaga dhicin lahayn aan u diyaargaroonaan laga rabaa dadka arrintan soo qabaqaabeen khayr u rajayna insha allaahu intii hanti aan u burburtayna ilaahay haw kabaan leenahay ilaahay baa wax walba maaragtay awooddaas saa iskale gaar ahaan markaan ka waranno deegaanka aan ku noolnahay intay gaala noo geysatay ama duqayn ay noo geysatay cadaawaddii idahayd way noo qabtaa inaan ognahay waaye inaan helmaanno maaha in inta iyada inooga hartay maaha inay weli taagan tahay inaan qalbiga gelino waa inaan haddana markay sidaa tahay waa inaan ka diyaargarowno aanaan dhulka isdhigin waa inaanu foojignaanno difaaca dalka deegaanka dalka intaba inaan salayno annagaan alka rabaa waxaan leenahay wixii gaalada ay noo geysatay yaanaan u argagixin yaanaan u baqanin yaanaan meel ayaga ay joogaan yaanan aadin gaalka na duqeeyey wuxuu rabaa inuu meelna qaxooti kaaga furo dalkaaga iyo dadkaada iyo dunyadaadina inuu kaa barakiciyo meelna asaga maxaanku raaba kaaga gacanhaadiyo is yidhaahdo kaali waxbaan ku siinayaa wuxuu ka qaxayna waa qorigiisii wuxuu rabaa inuu ku siiyona waa raashinka dhacay oo maraykanka oo kontonka sana suntii lagu buufinayo wey arrinkaas inaan aada uga foog joognaano dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dowladda kenya ayaa dhowaan magaalada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah gado waxay ka geysatay duqaymo ay dad rayd ah ku laysay duqaymadaas iyo dowladda kenya waxay sidoo kale ka geysatay gobolada jubbooyinka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa xusid mudan in maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka uu sidoo kale deeq lacageed gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay duqaymihii ay diyaaradaha kenya ka geysteen qaybo ka mida degmooyinka gobolka jubbada dhexe sida saakow iyo salagle askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan degmada galcad ayaa ka cabanaya cidlo baahsan kadib markii dadka shacabka ah ay isaga hayaameen magaalada waxaa ka waramaya maxamed amiin
ciidamada dowladda federaalka oo mar lagu laayay degmada galcad ayaa waxaa dib u soo celiyey diyaaradaha maraykanka waxaana hadda ay ku sugan yihiin magaalada iyaga oo keeblo yurur ah oo aada ugu baqaya weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii ay magaalada qabsadeen ma jirin qof ka mid ah dadka deegaanka oo ku haray waxayna ku noqdeen iyaga iyo xoogaa lo ah oo ay dadka deegaanka ka barakaceen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa iska soo duubay muuqaal uu kusoo bandhigayo albaabada goobaha ganacsiga oo isgaraacaya kadib markii ay billiqaysteen askarta dowladda federaalka askarigan ayaa waxa uu leeyahay sidan xaq ma ahan waa in dadka ay noo soo laabtaan isagoo sheegaya in muddo sagaal bilood ah ay magaaladu haawanayso saanaa eergalcadeedow saan waxay tahehe saas ilaahay xaqiisu maahan dukaamanidii inaana sagaal biloodaan joognaa xarfaanay saan aqli maane shorshaacabow ilaahay ka cabsadhaniyo waddankaanu xur waaye xasan sheekh ayaa horey u sheegay in deegaanada ay tagaan looga baxay kuna soo hareen askartiisa oo keliya tani ayaana waxa ay muujinaysaa inaysan shacabku rabin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaamiyihii maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ee dalka yemen ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha dalkaas cabdilatiif asaydi oo ahaa madaxii murtasaqada xisaamul amni ee dalka yemen ayaa ku dhintay qarax lagula beegsaday magaalada abyan ee koonfurta waddanka yemen waxaana uu qarax u haleelay gaari ow saarnaa hogaamiyahan iyo saraakiil kale oo marayay mandaqada waadi cumraan waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhintay qaar ka mida ilaaladiisa ninkan oo ahaa dhiigyacab horar ku ah culimmada yemen dumarka muslimaadka ah iyo dadka tabarta daran ayaa ahaa nin aada u sumcad xun safaaradda maraykanka ee dalka yemen ayaa ka tacsiyeysay dilka loo geystay hogaamiyaha maleeshiyaadka xisaamul amni ee dalka yemen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa